dabkan ka kacay magaalada johannesburg gaar ahaan xaafadda marshan town la yiraahdo ayaa xalay dab qabsaday xilli sagaalkii fiidnimo guriga guri dabaq weyn waaye dabaq weyn waaye guriga oo korio hoosa leh si xoogaana lagu degnaa dadkii guriga lahaa iyo qeyb walboo lahaydba xoogaa looga saartay dad ajaaniba iyo dad wadda u dhashaa xoog u degnaa eriya ganacsi ayuu ku yaalaa qeybtiisa hoosena waa ganacsi qeybaha koreo dhismahana waa dhisme la degan yahi dad deegaan ay degan yihiin dabkana wuxuu ka kaca qeybta deegaanka ay dadku deganaayeen marka waxaad ka warantaa warbaahinta gudaha markaad fiiriso amaba booliska maxaa lagu sheegayaa dhimashada guud ee halkaasi ka dhacday dhimashada guud way soo siyaadaysaa dhaawaco aad u fara badan awgeed waxay maraysaa toddobaatan iyo kow qof ayay saacadan aan joogna ee maraysaa dhimashada dadka dhintay ilaa siddeetan dad sii cagacageenayana waa dhaawac kuwaasoo hadda lagula tacaalaya isbitaalada ee eriyada ku yaala in ka badan shan boqol oo qofna way ku barakaceen goobtaasi oo hadda dabadejintooda ay dowladda ku mashquulsan tahay dabka xilli goormo ku dhacmo xilli dadku ay hurdeen buu dhacay mise xilli lasoo jeedo macnaha khasaaraha intaa la eg maxaa hal mar sababay bay leeyihiin warbaahinta iyo booliskaba waktigaas waa la jiifay soojada wuu iska jiri karaa laakiin waa la jiifa waktigaas waxaana sababay dhimashada ugu badan ay tahay geedkii ilbaabka gurigaas laga gelaya ayaa xirnaa secuuritigana dabka markuu ka kacay meesha wuu iskaga baxsaday dadkii qeybaha kore kasoo degayay ayaa ofacarood isku noqday sidaas aaweed isbuurasho iyo dabkii oo gaaray iyo meel ay ka baxaan inay waayeen ayaa dhimashada ugu badan sababtay gurigana si xoog ayaa lagu heystay gurigana sharci darro ayuu ahaa guri high jek ama la qabsaday ama lagu habsaday ay dadkan deganaayeen oo si xoog ah korontadoona sharci darray ahayd qaabka gudaha ay u dhiseen xitaa iyo see u kala jarjareen dhammaan si sharci darro ayuu guriga ahaa maalin dhaweydna operationka waxaa laisku dayay in dadka guriga laga saaro hayuman raydka ayaa hor istaagtay maadaama aan lahayn goob kale oo dadkaas loo raro marka sidee wadanka koonfur afrikada oo raalli ah guri inta la qabsado si xoog loogu deganaan karaa ma wax ka caadiya ba wadanka waxaa loogu deganaan karaa laba sifo waaye kow in goobtu ay goob crime noqoto ama cabsi badan laga muujiyo gelisteeda oo dadkii lahaa guryahaas ay iskaga hayaameen ayna lahayn wax kiro ah iyo bixinteeda ama guri dowladdu leedahay ee si xooga ay dad ku galaan waxaa adag guri haddii si aad ku gasho sharciga dalka yaalla ayaa adag in si sahlan lagaaga bixiyo haddii dowlad kaa saaraysana meelay ku dishi ina hesho waayo hadduu qof kaa saaraayana waa in sharciga dalka la raacaa oo warqado maxkamada ay soo martaa oo xukun ah marka dadka gurigaas deganaa dad noocee bay ahaayeen ma dad wadanka u dhashay ma dad ajaaniba wadanka yimid ma isku jir dad noocee bay ahayen dadka deganaa dhismahaas ee khasaaraha iyo dhimashadaba usoo gaaraya dhaawaca dad isku jir ayaa guriga deganaa ajaanib oo wadankan muhaajiriin ah oo wadanka soo galay iyo dad wadanka u dhashay marka ma la yaqaanaa dalalka ay u dhasheen dadka muhaajiriinta ah ee soo galootiga aan south africaneska aan ahayn ama aan koonfur africa u dhalan
lama lama xaqiijinin lama xaqiijinin laakiin eriyada nolosheeda waxyaa waxay dadka ku badan wadamada ay kasoo jeedaan waa wadamada nigeria iyo congo iyo ghana wadamada dad kasoo jeeda ayaa eriyadaas ku badan iyo gabon laakiin weli lama xaqiijin dadka dhibaatada gaartay wadamadooda waxaad kaloo maxamed ka warantaa guud ahaan dhismahaasi iyo xaafadda uu ku yaalo bal sawir guud naga sii waa xaafad noocee waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada johannesburg ama c b d da waa bilicdii magaalada ayuu ku yaalaa barisamaadkiina u ahayd dalxiiska iyo goobaha ugu quruxda badan magaalada johannesburg laakiin waayadii dambe ee wadanka covid nineteen-kii wixii ka horreeyeyba layskaga hayaamay karaamka iyo dembiyada oo ku batay sidaas awgeedna ganacsiyo badan waa ay ka furan yihiin laakiin waa wax goob riskigeeda leh laakiin waa goob c b d ahaan loo firaaqeeyey center ama soomaalida yidhahda faras magaalihii johannesburg ayuu ahaa laakiin waa laga guuray gebi ahaanba bersamaadkii markaad leedahay bal sifo ka bixi waa goorma sanadkee waa sanadihii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa ilaa labada kun wuu soo gaaray quruxda meeshaas laakiin wixii ka dambeeyey laaji-iin iyo dadkii dalkan oo kasoo hayaamay tuulooyinka ayaa ku habsada dhulkaas ma jiraa dad soomaaliya oo degan amaba dhismahaasi lagu tuhumayo inay deganaayeen iyo guud ahaan xaafadaasba maya soomaalidu wax lukumala eriyadaas mana ka ganacsadaan xitaa adeega ee laga hela xitaa uma doontaan goobahaas waa gooba cabsideeda aada u badan tahay amni ahaan adiga waxaad joogtaa maxamed magaalada johannesburg dhismahaasi ma aragtay markii xalay uu ka dhacay ama dabka u qabsaday kadib ma kuu suuro gashay inaad aragto siduu u ekaaday iyo goobtaba nacam ha ha ha ha waan tegay goobta saaka waa berigiiaan kasoo tegnay bal sawir guud ka bixi siduu siduu u ekaada dhismaha dhismaha markaad horta wuxuu ku yaalaa dhisme ahaan markaad fiiriso wuxuu ku yaalaa bartamaha laamiga weyn ayuu ku yaalaa waxaana ku hareereysan dhismayaal kale laakiin markaa aragta qayb ka mid ah guud ahaan wuu kuu muuqanayaa burburka guriga iyo dhismaha ka muuqdo laakiin daamurka iyo madowga meesha qabsaday iyo qaaca ayaa si guud uga dareemaysaa marka dhismahaasi dabkii ka kacay saameyn ma ku yeeshay dhismayaashii kale ee ku yaalay xaafadaasi ama ku dhawaa hal dhisma ayuu dhinaca saameyn kaga yeeshay laakiin waa la xakameeyey dhismaha ma dhaafin